dadkan oo ku dhaqan deegaanka siinka dheer ee duleedka magaalada muqdisho islamarkaana dhowaan laga burburiyey guryahooda ayaa waxa ay sheegeen inaysan marnaba ogolaan doonin in la qaato dhulkooda waxa ay sheegeen inay dagaal kala hortegi doonaan ciidamada dowladda federaalka ee loo adeegsanayo dhulboobkan iyagoo sidoo kale dignin u diraya dadka boobaya dhulkooda soomaalida waxay tidhaahdaa gurbaan laxadi goob lagu dheelaa la rabaa sida loo soo degi lahaayaa la rabaa ninka soo degi lahaa la rabaa ninka iibsahaayow lacagtaada waxaa gelisa ogow waxaa gelisa ogow dabaa ku shubtay dab mana noola soo degi karo mana la dhex imaan karo annaga cidan oo cabahaynoo kale ma jirto ninkii noo yimaado dhulkaayna haddaan dhisahaynaa ninkii noo yimaadana waa ku jihaadaynaa allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar dhul boobna yeeli mayno aniga dawladda shaarkeeda nagula boobi maayo ayaantaan waxaa caado noqotay inaad dhar dawla la soo gashado katarbiya la soo qaato meesha la jibiyo oo laga tago wallaahi oo bilaahi mid dhicaysa ma aha mid dhici kartana ma aha waxaan rabnaa dibad ha jiro dalse ha joogee shakhsi ganacsado ah ama shakhsi deegaan rabo dhulkaas yuu ku kaadoomin yousan ku sirmin ma heli doono ma oggolaan doonno qabri aan ka xignaa waxaa u degaynaa dadka oo beenta loo sheegaayo hoteellada jiifa ama dibadda jiro oo dhulka laga gadaayo inay ka digtoonaadaan ee dhulkaas ay ku kismoon aniga dhaafi mayno dhulka ama korkiisa ku noolaahaynaa ama dhulkii ama hoostiisa ku noolaahaynaa marna dhaafi mayno haddaba qoftii ku soo kadsoomaysa qorayaa yaal meeshan haddaad dhimasho rabto inta imaaw halkan dhimashaa taalla xoolahaaga ha iska gelinnin carra la qaadayaa dhul la qaadaa meeshan ma yaa lacag lagu raadsho waxaa maalin maalinta ka dambaysa magaalada muqdisho laga soo tibinayaa dhibaatooyin kala duwan oo ay ciidamada dowladda federaalka u geysanayaan dadka rayidka ah ee ku dhaqan gobolka banaadir iyadoo aysan jirin cid ka celinaysa ciidamadan dhibaatada kula kacaya dadka marasta ah ee degan magaalada muqdisho